magacayga saare cabdulqaadir cabdiraxmaan xildhibaan saare cabdiqaadir wuxuu ahaa ra-iisul wasaaruhu nin wuxuu yahay nin u leh khibrad iyo aqoon shaqada ama axwaasha ama wadciga wadanka taas ayaan u aqaanaa waana ku faraxsanahay in lasoo magacaabo waayo madaxweynaha mar walba waxaan kula talin jirnay inuu soo magacaabo nin waaye aragnimo u leh ama khibrad u leh ama ka warqabo dalka wax ka soo qabtay xilal hore soo qabtay maxay ahayd ama deganaa waddanka ayaan mar kasta aan aan maaragtay aan aan ku guubaabin jirnay ama aan kula talin jirnay marka galabta aad iyo aad farxad bay ii tahay haddii lasoo magacaabay ninkii munaasabka ahaa oo aqoon-yahan ah maxay ahayd dal dowladeed ah islamarkaasna xukumo badan soo qabtay saan la soconno cumar cabdirashiid waa safiirkii ugu dambeeyey ee dalka maraykanka ambashator ayuu ka soo noqday washington hadda ka yimi wuxuu la shaqayn jiray un-ka khibrad iyo aqoon ayuu leeyahay waxa uu waxbarashadiisa ahayd nin dhaqaalayahan ah marka waxaan leeyahay xilkaas waa nin gudan kara waana nin degan oo maaragtay siyaasadda iyo maaragtay saan filaayo ula shaqayn doono sidii la rabay baarlamaanka iyo madaxweynaha insha allah marka la eego magacaaban cumar cabdirashiid dhanka baarlamaanka maxaa laga filayaa oo ku aadan xilkan loo magacaabo ra-isul wasaariya cumar cabdirashiid cali shamaal cumar cabdirashiid cali sharmaarke baarlamaanku si aada ayuu ayuu u soo dhoweeyey waad aragtaa maanta indhahaagaa kuu macallin ah xildhibaanada aniga waa markii ugu horreysan ka qayb galo xaflad magacaabis ra-iisul wasaare sannadoodna baarlamaanka waa ku soo jiray marka aadaan ugu faraxsanahay aad iyo aadaan ugu faraxsanahay baarlamaanka xildhibaanada ila midka ah waad aragtaa oo ka soo qaybgalay xafladda aad iyo aad ayaa loo soo dhoweeyey sidaas ayaana loo soo dhoweyn doonaa markuu soo xulo wasiiradiisa iyo barnaamijkiisa barnaamijkiisa uu ku shaqayn doono insha allah bismillahi raxiim magacayga waa xildhibaan maxamed amiin xasan galabta waxaa lagu dhawaaqay brime minister cumar cabdishiid cali sharmaarke inuu noqdo brime ministerkii xukuumadda federaalk soomaaliya ee bedeli lahaa ra-isul wasaaraha tegaya cabdiweli brime minister cabdiweli madaxweynaha doortay xulasho badan iyo latashi badan uu sameeyey kadib waxaan rajaynaynaa uun waddanka dhibka uu ku jiro iyo dhibaatada uu ku jiro iyo horumarka la raba in la gaarsiiyo xukuumaddii gaarsiin lahayd in uu soo dhiso isagana uu noqdo nin xil gaara iska saaro arrimaha haddaba meesha uu sii horu dhac oga sheegay ee amniga xasilinta waddanka iyo xaqiijinta aragtida waxaan jeclahay nin soo maray briminister oo hadda ka hor fursad kale uu helay inuu muxuu ahaye noqdo briminister xoog ogaal waayah waxbama ka qarsoona waxaan farayaa amawaaa macnahaan soo jeedina kula talinaa ama ila tahay aragti ahaan inay muhiim tahay in aan madaxdeyda u jeediyo kow u hoggaansanaanta iyo kudhaqanka shuruucda iyo qawaaniinta dalka aaday muhiim u tahay labo la shaqaynta laanta sharadejinta ee baarlamaanka aaday muhiim u tahay la dagaalanka iyo muxuu ahaaye baabi'inta musuqmaasuqa iyo ku tagrifalka dadka qaar ay ku tagrifalaan awoodaha dhaqaalaha qaranka in lala dagaalamahay waa lambarka muhiimka isagana intaas oo mas-uuliyad ah waxaa sii dheer xasilinta waddanka nabadgelyadiis in la sugo ayaa sii dheer waxaan leeyahay marka brime ministerka intaasoo culays ah oo loogyaha ku saaran shan milyan oo soomaaliya oo kala bar ay qaxooti yihiin qaarkood dhibaataysan yihiin ha ku sugayso xukuumaddii waxaa dhabarku ridan lahayd mas-uuliyadda qaadi lahayd xaqiijin lahayd himilada iyo rajada lagaa qabahay xaqiijin lahayd inaad keentid ugu dambeynta marka hadda magacaabane cumar cabdirashiid dhankii doorashada madaxweynaha wuu ka soo gudbay hadda baarlamaanka soomaaliya ayaa laga sugayaa inay ansixiyaan ama ay didaan dhankiina maxaad ka filanaysaa marka
baarlamaanka soomaaliya waa hooyada qaranka soomaaliyeed kulley markuu madaxweynaha horkeeno brime ministerka ee baarlamaanka uu horkeeno waxaan rajaynaynaa in qiimeyn gaar ah la siin doono xulashada madaxweynaha iyo soo jeedintiisii ee baarlamaankana uu codayn doono ee aragtiyada ee baarlamaanka waa xor aa- aragtiyada baarlamaanka oo aragtiyi wax dhisayo aragtiyada baarlamaanka oo aragti ku qotonto ee hoylanta danta qaranka marka waxaan rajaynayaa wax fiican oo oo si positive ah inay noqon doonto hawshaas